walaal wararka u dambeeya waxay sheegayaan in toddoba boqol iyo toddobiyo toban xaaji ay dhinteen sideed boqol iyo saddex iyo lixdan xaajina ay dhaawac yihiin xujay badan oo kale iyaga laftooda aan isbitaalada la geynin oo iyagu muxuu ahaye dhaawaca kale may soo gaadhin laakiin darbatu shams cadceed ay ku dhacday maxaa qiimadaha dabata jiifa oo iyaga qiimadaha la geeyey ayaa iyaguna jira dib laga keeni doono isbitaalada waan gartay dowladda sacuudiguna aada iyo aada u dadaalaysa arrinkaa waan gartay tiradaas waa tiro aada u badan wax soomaali ah ilaa hadda ma la og yahay oo kamid a dadka dhintay ama dhaawacmay walaal soomaalida dhimatay ilaa hadda de meel walba waan ka raadinaynaa waan baafinaynaa isbitaalada la kala geeyey aad bay u badan yihiin waxa la kala geeyey shan iyo toban isbitaal ayaa loo kala qaaday oo maka iyo jidda iyo daaifa leh maka gudaheeda waxaa la kala geeyey ilaa iyo isbitaalo dhowra mino gudaheeda waxaa la geeyey ilaa lix isbitaal mustashfa min alwadi uu kamid yahay mustashfa aljamaraad uu kamid yahay marka ilaa meelahaasan ka baafinayna ka baadhaynaa dhammaan shaqaalahaygii oo dhan baan haygan gelinay oon u kala dirnay waxaan soo xaqiijinay ilaa hadda laba xaaji oo soomaaliyayna muxuaha aan soo helnay xaaji isagu magaciisa sharmaarka la yidhaahdo noo xaqiijiyey xaaskiisii inay gacantiisa ay ku dhimatay hortiisa ay ku dhimatay meydkeediina isbitaalka mashcar mina lagu hayo iyo hal xaajiyo kale oo isaga soomaali kenya gacantii igu xidhnayd inuu reer kenya yahay xaajigaas oo reer soomaali kenya isaguna uu ku dhintay waxa kale oo aan soo xaqiijinay hadda telefoonadii aan garaacin xujada aanl aan la-nahay hal xaaji oo isagu kasoo xajiyay magaalada hargeysa oo telefoonkiisa uu naga qabtay nin caraba ninkaasuna noo xaqiijiyay inuu ninkaasu dhaawac ahaa askartuna ay qaaday telefoonkiisana ay igu wareejisay bu i boolisku imankana telefonkii gala wareega ninkaasuna waa dhaawac laakiin isaga ilaa hadda weli maanaan helin dhaawaciisii waan gartay marka dad kale oo maqan ilaa hadda ma ogtihiinoo kamid a dadkii waxyeeladu soo gaadhay dad badan baa walaal naga maqan xujayadeena dad badan baa naga maqan soomaalida laakiin insha allahu tacaala wax dhibaato intaa dhaafsan ma hayno ilaa hadda wax dhibaato intaa dhaafsan ma hayno ilaa hadda maxaa war laga hayaa marka oo faahfaahin oo kasoo baxday shilkii dhacay dawladdu ma ka hadashay faahfaahin ma ka bixisay dawladdu walaal si rasmiya uga hadashay meeshu walaal musiibadu ka dhacday waxaa la yidhahdaa shaaric suuq alcarab baa la yidhahdaa wuxuu ka yimaadaa mustalifa ilaa iyo carafa ayuu ka yimaadaa shaaricaasu waa shaaric ballaadhan inta hore uu soo socdo ilaa muselifo markuu soo marayo waa shaaric aada iyo aada u ballaadhan oo gaadhaya ilaa iyo lixdan mitir toddobaatan mitir gaadhaya laakiin halkan musiibadu ka dhacday shan iyo soddon mitir oo keliyata weeyaan uu soo yaraadaa waa jamaraadka marka lagu soo dhawaado khiimadaha dhexdooda halkaas dariiqa la yidhaahdo laba boqol iyo afar halka iskuiskaas ayay musiibadu ka dhacday xujey xaggan ka timiday iyo kuwa xaggan kale ka yimiday ayaa iska hor yimiday halkaasay musiibadu ka dhacday iscidhiidhi xoog lebaa ku yimiday taqriiban waxaa marayay nus milyan xaaji shan boqol oo kun oo xaaji baa hal mar keliyaate soo marayay cadceeddu markay soo baxday bay ahayd ilaa toddobadii sideedii bay ahayd cadceed kululna wadadkiiba ku dhufatay cidhiidhigaasuna uu dhacay dabeet waxaa dhacday xujaydiina dadkii jilicsanaa lagu tuntay oo sixmadi meesha ka dhacday baa dhacday walaalo wangarta halkaasa ka timid dawladdu intaa way dadaashay way kasoo saartay war labayo toban kun oo ciidani markiiba keentay degdega sideed kun oo askari way isku xeeraan wadooyi wadadii baa la xiday shaaricii suuq alcarab afar kun oo askari oo difaac almadani ciidanka loo yaqaano samata bixinta shacabka ah ayaa galay afartaa kun oo askari ayaa markiiba hawshii baashiray oo kasoo kala guray dhaawicii iyo kala saaray oo dadka badbaadiyey walaal ma garatay dhimashadu intaa way ka badan lahayd ilaahay qadardiis si kooban dad igu sheegtid ilaa hadda war ma laga hayo ama dawladdu ma faahfaahisay dalalka ugu badan ee dadkan dhintay ay kasoo kala jeedaan
walaal ilaa dawladdu may sheegin lajnad khaasa buu amiir naif bin cabdilcasiis oo ah weliyalcaadiga ahna wasiir daakhiliga ahna guddoomiyaha lajnada xajka ugu sareysa ah lajnad bu ur guddi buu hadda sameeyey oo u xil saaray imika war degdega oo buuxa inay kasoo sameeyaan sababtu say u dhacday boqorka si lagu gudbiyo arrinkaas marka lajnadaasaa la ogya sababtu rasmiga ah siday u dhacday laakiin dee sixmad iyo iscidhiidhi ayunbaa sababay wax kaloo sababay ma jiraan inta laga warayo
waa hagaaga khiyaartaadu nagala xidhiirtay waxaad dhegeysanayseen axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka tirsan mas-uuliyiinta guddiga xujayada soomaalida oo u warramaya ismaaciil xuseen farjar